inaa lilahi wa inaa ila raajicuun waxaan ka tacsiyanayaa gabadhayda luul aabaheeda cabdilcasiis sheekh caruuraheeda ka tagtay waalidiintii asxaabtii walaalihii iyo dhammaan ummaddii soomaaliyeed ee ka danqatay dacdadaas foosha xun ee dhacday ay ka wada danqadeen dhammaan waxaan leeyahay walaashanada gabadhanada allah u naxariisto qabrigeeda allah u waasiciyo intii lagu sheegay qof bini aadan hadduu geeriyoodo oo uu ku janno tegayna way leedahay gabar xaamilo ah la gubay ee dhibtaa ku dhacday toddoba casho gubnayd rafaadsanayd sakaraadiisay ilaahay jannada casa wajal ha uu ka waraabiyo jannadaas ha ugu waraabiyo runtii dhacdadanita markii dhacday ilaa ay hadeertaan reerkii waatan aniga dalku waa ka maqanahay maantaba golahaad iga arki lahayd ama hadii kale magaalada haddaan joognay inagoo dee xaaladeeda si aad aga warameen ama waxaan xaaladeeda usoo gudbiyey oo ka waramayeyna madaxdii dalka dhammaan waa wada gaarsiinay madaxweyne hadday noqoto ra-isul wasaare hadday noqoto guddoomiyaha gobolka banaadir guddoomiyaha ururka haweenka guddoomiyaha arrimaha bulshada waa intii ay sida dhabta ay u qusaysay ee dhacdadaas markay dhacday gobolka banaadir ee ka dhacday ee cadaalada ugu falka ugu baahneed ee wada gaarsiinay iyagana waa dadaalnay ay ku leeyihiin qolooyinka amniga intaasiito laakiin middan waa ka dubneed arrin aada u fool xun oo dadkii baryihii bulshada iyo ummaddii dhan ay wada qabsatee waxayd focus gaar inay saaraan sida ugu degdhaqsiyaha badan wax ka qabtaan reerka lasoo booqdo la tago la arko wax laga qabto dadkii waxaad moodaa inay u bisilnaadeen ay raadinayeen cadaalad marka xalay qoryoole waxa ka dhaca waa arkaysa wax fiican ma aheen waxaa kasii horreysay wiil yaroo la kufsadaa kasii horreysay waxbaa soo noqnoqday markii saanoo kale wax u soo noqnoqdaan waxaa la rabaa focus gaara in la saaro khaasatan hooyada iyo dhallaanka oo dhibaato soo food saartay xooggan ay noqotay in markaa loo soo wada jiirto la yidhahdo war arrimahan waa soo noqnoqdeen kow laba saddex maxaa keenna qaababkii looga hortegay hadday dhacaan qofka lagu tuhumayo inuu falkan geystay ee gabadha lagu dilay maxaa keenay marka inuu magaaladii ka baxsado oo aan la qabanin ilaa iyo hadda haddi wallaahi qofka saygeedu ahaa la yidri aniga dee sidaan ku maqlahay saygeedu ahaa dhacdo laga filayna maysan ahayn qof kastoo bini aadanna markuu faldambiyeed argagaxle u geysto qof taagnaanaya maaha oo qof raadinaya meeluu ku dhumaaleysta iyo meeluu ku baxsada raadinaya waa sababtuu ku baxsaday oo hadda lagu bixiyeyna annaga ciddii bixisay ma garan karaa ani waa ka maqanahay dalka arrimankaasaan u maqanahay inta aan maqlayn haddii kulle uun ninkii uun weli lama hayon baa laleeyahay adiga ehelka gabadha geeriyootay ayaad ka mid tahay miya haa gabadha ehelkan ka mid ah adeerkeedii baan nahay xildhibaankeedii baan nahay xildhibaan soomaaliyeedna waa nahay ma garas ugu dambeyntii marka hadda adiga ka xildhibaan ahaan maxaad ku baaqaysaa oo arrinkan la xidhiidha waxaan ku baaqaynaa sida saaxiibadeeda igu horreeyay ku baaqeen reerkan ay codsanayaan dhaqan islaamna dhaqan bini aadnana ah qofkii dembigii geystay in reerkaasiita cadaaladda ay helaan dhammaantana cadaalad la wada helo cadaaladda la horkeeno